Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay tabobar ku saabsan xog ururinta galka magaalada ee barnaamijka Dowlad Hub, kaasoo lagu soo bandhigay xogta magaalada Kismaayo. Tababarka oo ay kasoo qayb galeen howlwadeenada wasaaradda Howlaha Guud, xubno ka socday dowladda hoose ee degmada Kismaayo, hay'adda dhulka Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale ayaa inta uu socday lagu soo bandhigay sida uu noqon karo barnaamijka iyo qodobo kale oo muhiim ah. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryeynta Jubbaland, Cabdishukri Caraba ayaa faahfaahin ka bixiyay tababarka iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Waxaa maanta noo qabsoomay kulan ay kasoo qayb galeen bahda Howlaha Guud oo ka kooban wasaaradda injineer ka socda wasaaradda Howlaha Guud, dib-u-dhiska iyo guryeynta Jubbaland, howlwadeenada dowladda hoose, qaar ka mid ah howlwadeenada hay'adda dhulka Jubbaland. Kulankan oo ujeedkiisa ahaa in mas'uuliyiinta ama howlwadeenada ka kala socotay xafiisyada kala duwan lagu siiyo tababar, tababarkaasoo ku saabsan diyaarinta ama isku dubbarinta xogta guud ee magaalada ama qaab dhismeedka ama jaantuska magaalo ee caasimadda Kismaayo. Xogtan oo xaqiiqdii ee muhiim u ah qorshaha guud ee horumarinta degmada iyo sidoo kale mashaariicda guud ee ka socota magaalada iyo qaabka magaalada ay u fiday. Warbixintan la raba in ay soo ururiyaan xog ururiyaal ka kooban ilaa shan iyo toban qof oo la rabo inay magaalada xogteeda isku daba ridaan xogtaasoo u qeybsan ilaa sideed qaybood qeybaha kala duwan ee ugu muhiimsan sida qeybaha sektorka caafimaadka waxbarashada kaabayaasha guud jidadka ganacsiga iyo sidoo kale xarumaha barakacyaasha ama deegaamada loogu talagalay in dibudejin loogu sameeyo dadka barakacyaasha ujeeddada guud ee barnaamijkan aan u qabanay ayaa waxay tahay in qaab dhismeedka magaalo ee caasimadda Kismaayo iyo sidoo kale qorshaheeda horumarineed la isku dabarida oo loo diyaariyo kaasoo wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta sanada mar ay sameyso oo qorshihii ugu dambeeyay aan sameynay labada kun iyo labaatankii labada kun saddex labaatankii haddana labada kun iyo afar labaatankii aan rabnay inaan inaan magaalada maadaama horumar badan oo dhanka kaabayaasha jidadka ganacsiga waxbarashada iyo guud ahaan mujtamaca dhanka population magaalada oo fiday waxaa muhiima marka inay magaalada yeelato jaantus rasmi ah oo qeexan oo leh maarata dhammaan warbixintii magaalada wasaaradda howlaha guud marka iyadoo ka duuleysa siyaasadda guud ee horumarinta magaalada iyo isku dabaridka xogta caasimadda waxay rabnaa in muddo asbuuc ah howlwadeenada wasaaradda howlaha guud injineerada ka kala socoto maarataye hay-adda land commissionka iyo sidoo kale dowladda hoose oo xaqiiqda iyadana kaalin muhiim ka qaadan doonto xogta isku dabariddeeda ayaan meeshan tababar maanta ugu qabanay waxaan rajeynaynaa tiimka shaqada loo diray inay xog waafi ah oo maarataye dhaxalgal noqon doonta mustaqbalkana lagu dhisi doono dhammaan mashaariicda horumarineed inay kasoo saaraan